imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee timoteyska labaad waxaan kugu amrayaa ilaah hortiis iyo ciise masiix oo xukumi doona kuwa nool iyo kuwii dhintayba hortiisa oo waxaan kaloo kugu amrayaa muuqashadiisa iyo boqortooyadiisa inaad hadalka dadka ku wacdido wakhti wanaagsan iyo wakhti xunba ku dadaal oo canaano oo hagaaji oo waani adigoo dulqaadanaya oo wax baraya waayo waxaa iman doona wakhti aan dadku u adkaysan doonin cilmiga runta ah laakiinse iyagoo dheguhu cuncunayaan ayay waxay u urursan doonaan macallimo siday damcaan oo dhegahooday runta ka leexin doonaan oo waxay u jeedin doonaan sheekooyin laakiinse adigu mar kasta digtoonow oo dhibta u adkayso oo shuqulka wacdiyaha qabo oo adeegiddaada dhammee waayo haatan allabare ahaan baa lay bixinayaa oo wakhtigii aan tegi lahaa waa yimid dagaalkii wanaagsanaa waan dagaalamay oo tartankii waan dhammeeyey iimaankiina waan dhowray haddaba waxaa la ii dhigay taajkii xaqnimada oo rabbiga ah xaakinka xaqa ahu isiin doono maalintaas oo keligaynna ima siin doono laakiin kuwa muuqashadiisa jecel oo dhanna wuu siin doonaa farriinta iyo nabadgelyaynta ku dadaal inaad dhaqso iigu timaadid waayo deemaas intuu dunidan haatan la joogo jeclaaday ayuu iga tegey oo wuxuu aaday tesalonika kreskesna wuxuu aaday galatiya titosna wuxuu aaday dalmatiya haatan luukos oo keliya ayaa ila jooga maarkos soo kaxe oo ha ku soo raaco waayo waxtar buu igu leeyahay xagga adeegidda laakiinse tukhikos waxaan u diray efesos markaad soo kacdid ii soo qaad shuluggayga aan kaga tegay karbos oo tro'as jooga buugaagtiinna ii soo qaad qusuusan idiinta wax lagu qoro aleksandaros kii naxaasta tumi jiray wax xun oo badan buu i yeelay rabbigu wuxuu ugu abaalgudi doonaa sidii camalladiisu ahaayeen adiguna iska jir isaga waayo aad buu hadalkayga u hor joogsaday isdaafacaaddaydii hore ninna isma kay garab taagin laakiinse kulli waa layga wada tegay taas yaan dushooda laga dhigin laakiinse rabbiga ayaa iskay garab taagay oo xoog i siiyey inaan farriinta dadka oo dhan wada gaarsiiyo oo ay dadka aan yuhuudda ahayn wada maqlaan oo waxaa layga samato bixiyey afkii libaaxa oo rabbiguna wuu iga samato bixin doonaa shuqul kasta oo shar ah oo wuxuu igu nabadgelin doonaa boqortooyadiisa jannada ah isaga ammaanu ha u ahaato weligiis iyo weligiis aamiin igu salaan bariska iyo akulla iyo reerkii onosiforos erastos wuxuu ku hadhay korintos laakiinse trafimos oo buka ayaan melitos uga soo kacay ku dadaal inaad wakhtiga qabowga hortiis ii timaadid waxaa ku soo salaamaya yubulos iyo buddes iyo linos iyo kalawdiya iyo walaalaha oo dhan rabbiga ruuxaaga ha la jiro nimcona ha kula jirto aamiin